iyadoo uu soo idlaaday kulan gaar ah oo golaha wakiilada jubbaland ay maanta yeesheen islamarkaana ku saabsanaa wax kabeddelka dastuurka oo ay si weyn ugu codeeyeen golaha wakiilada lixda qodob ee maanta wax kabeddelka lagu sameeyey ayaa shaqada maanta ay qabteen waxaa ka warbixiyey qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaan marka koowaad horta annagu isugu nimid shaqo waajiba oo annaga nagu ah baarlamaanku uu leeyahay baan isugu nimid sababtoo baarlamaanku wuxuu baarlamaan u yahay inuu ku dul shaqeeyo dastuurka waxaa loo idmaday inuu baarlamaanku ku shaqeeyo muxuu ahaa buuggan dastuurka leeyahay xeerarka ee meesha yaalla markay bulshadu soo ansixisay waxa loo waxa loo idmaday waa baarlamaanka baarlamaanku wuxuu ku dul shaqeeyaa muxuu ahaayeen qodobadan meesha ku yaalla wuxuuna awood u leeyahay in uu wixii dalka u adeegayana uu meeshaan muxuu ahaa uu ku soo daro wixii aan u adeegayna meesha ka saaro waa xuquuqa uu u leeyahay baarlamaanku oo qodobada sagaashan iyo shan iyo soddon baa siinaya in qodobo badan oo muhiim u ah danta shacabka jubbaland in maanta baarlamaanka uu meelmariyey kuwaas oo aan isleeyahay kuwa wax ku ool u ah bulshada reer jubbaland weeye runtii qodobada maanta ee la ansixiyey waxay ahaayeen lix qodob inta badanna lifaaqayay isaga badnaayeen marka qodobka toban toddobaad ee laga hadlaya waxbarashada runtii waad ogtahay dalka yaga xagga waxbarashada aad ba ugu lidaa guud ahaan dalka soomaaliya sidaa darteed baarlamaanka jubbaland wuxuu xoogga saaray qodobkaas dastuuriga ee waxbarashada awal kuma jirin dastuurka waa ama lifaaq cusub hadda la sameeye weeye kadib markuu baarlamaanku arkay baahida loo qabo jiilka soo karaya ee waxbarashada qofaan waxbaranina dalka waxba kama noqon karo noloshiisana waxay gelaysaa mid khatar ah wuxuu qofkaas khatar ugu jiraa inuu darbajiif noqdo inuu kuwa daroogada cabo kuwa xashiiska cabo iyo kuwa kooxaha xag jirka ku biira ayuu noqonayaa marka waxbarashada qofka hadduu waxbarto aqoonlaani waa iftiin la-aan taasaan ku darnay dastuurka bismillaah qodobada dastuuriga lagu sameeyey saakay aan isbeddel ku sameynay horta qodobada labay kala ahayn qaybna saaka aan isbeddel ku sameynay qaybna horeba baarlamaanka uu ansixiyo shaqadiisa ahayd oo lifaaq dastuurka lagu diray oo dastuurka in lagu daray ay qayb ka noqdaan ay mas-uuliya tahay marka qodobadaas waxaa ka mid ahaa maxkamadda dastuuriga oo la rabo in la dhiso ayaa waxaa laga dhigay in maxkamadda lagu daro maxkamadda sare ee dowladda jubbaland afar xubnood oo maxkamadda dastuuriga ah lasoo magacaabo afartaas lasoo xilo baarlamaanka lasoo mariyo baarlamaanka ay ansixiyaan kadibna madaxweynaha uu soo magacaabo saasaan aan qodobkaas ku darnay maxkamadda dastuuriga waxaan ku darnay maxkamadda sare ee dowladda jubbaland qodobada wax kabeddelka lagu sameeyey ayaa sheegeen xildhibaanada inay yihiin qodobo muhiim u ah bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland laga maarmaana ay noqotay in wax laga bedelo